dagaal dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa maanta ka dhacay xerada daynunai ee gobolka baay sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh aroornimadii saaka ayaa kooxda shabaab waxay weerar ku soo qaadeen xerada daynunai oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalka oo ahaa mid aada u culus ayaa dhinacyada dagaalamay ee ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan in ka badan shan askari ayaa ka geeriyootay ciidamada dowladda tiro ka badan toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka magaalada baydhabo iyo cisbitaalka ciidamada amisom ay ku leeyihiin magaalada baydhabo kooxda al-shabaab ayaan la ogeyn khasaaraha ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dagaalka ciidamada dowladda ee geeriyooday waxaa ka mid ahaa taliyaha guutada sideedaad qeybta lixdanaad maxamed isaaq kaasi oo isaga iyo ciidamo la socday iyagoo gurmad ah loo gala jidka gaarigii ay wateenna qarax biina loola eegtay xaaladda deegaanka daynunai ayaa hadda degan waxaana xerada lagu dagaalama ee daynunai gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay weerarkadiisa kusoo qaadaan xerada daynunai oo fadhiisana ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo